فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mida guutada madaafiicda ee shabaabulmujaahidiin oo maanta duqayn culus ku garaacay xerada xalaneh ee magaalada muqdisho xarakada shabaabulmujaahidiin oo bayaan ka soo saartay duqaymaha bahalnimada ah ee maraykanka uu ka wado dalka soomaaliya beesha shiiqaal oo dooratay suldaan guud kadib munaasabad ka dhacday wilaayada jubbooyinka maxaa dawo u ah cudurka korona ee ku fidaya waddamada reer galbeedka mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa arrimahaasi caawa ka hadlaya qodobadaasi ayaad ku maqlaysaan barnaamijka dhuuxa aniga ayaa idinla socodsiinaya maxamed calina wuu igala qaybgelaya waa mar kaliya dhuuxa فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaynu gudagali doonnaa barnaamijka dhuuxa guutada madaafiicda ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxa ay duqayn culus ku garaaceen xerada xalana ee magaalada muqdisho xeradaasi ayaa waxaa degan oo ku sugan safaaradaha reer galbeedka iyo hoggaanka ciidanka shisheeyaha ku soo duulay dalka soomaaliya waxaa la sheegayaa in madaafiicda ay ku hoobteen gudaha xarunta waxaana jira khasaarooyin ka dhashay madaafiicdaasi marar badan ciidamada shabaab mujaahidiin waxa ay weerar madaafiic ah ku garaaceen xaruntaasi هداني إلهي بعيد weli waxaad nagala socotaan idaacadda alfurqaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxana waa aynu ku guda jirnaa markan xarakatu shabaabulmujaahidiin waxa ay bayaan ka soo saartay duqaymaha bahalnimada ah ee maraykanka uu ka wado gudaha dalka soomaaliya bayaanka oo aad u dheer ah waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan bayaankan oo ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ciwaanna looga dhigay gumaadka uu maraykanku ka geysanayo soomaaliya islamarkaana ku qoran luuqadaha carabiga ingiliishka iyo soomaaliga ayaa waxaa lagu soo bandhigay macluumaad badan oo ku aadan duqaymaha shacabka ka dhanka ah talooyin ku socda dadka muslimiinta ah iyo digniin ku wajahan maraykanka waxaa lagu soo qaatay nusuus sharci ah oo ka markhaati kacaya cadaawadda shisheeyaha waxaana lagu bilaabay oraah caddeen u ah sababta gumaadka maraykanka oo ah sida soo socota ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا waa inaad annaga nala jirtaa ama argagixisada la jirto taasi waxay ahayd fariintii madaxweynihii maraykanka george w bush uu jeediyey labaatan sano ka hor waana isla mabda'a uu maanta ku socda maamulka taraam iyadoo ay sii kordheen duqaymaha diyaaradaha daroonista ay ka geysanayaan soomaaliya intaasi kadib bayaanka ayaa lagu sheegay in muddooyinkii u dambeeyey uu maraykanku sii xoojiyey duqaymihii uu ka geysanayay soomaaliya isagoo si uu xushnimo ah u beegsaday maatida aan hubaysnayn xilli uu markii hore ku andacoon jiray arrin wax kama jiraan ah taasoo ah inuu la dagaalamayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu bayaanku caddeeyey xadgudubyada iyo duqaymaha maraykanka ayaa waxa ay ka dhaceen bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaana ciidamada maraykanka ee dadka deggan baadiyaha iyo magaalooyinka ku argagaxgeliyeen duqaymaha aan loo meeldayin iyo weerarada habeendheelmadka ah inkastoo colaadda uu maraykanku ku hayo muslimiinta soomaaliya aanay ahayn wax iminka bilaabatay haddana waxa amakaaga iyo layaabka kugu beeraya ayaa ah heerka dhagarta iyo nifaaqa ee uu muujistay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magaciisana loo soo gaabiya africom kaas oo ku adkaysanaya islamarkaana ka dhigaya dadka shacabka ah ee uu ku dilay howlgalladiisa inay yihiin bartilmaameedyo milatari oo sharci ah ayaa lagu yidhi bayaanka oo sidoo kale tilmaamay tan iyo markii ciidamada maraykanku qabsadeen soomaaliya horraantii sagaashameeyadii in xukuumadihii soo maray dalkaasi ay u wacdeen marin habaabinta muuqata iyo bayaanaad been ah oo lagu qarinayo xaqiiqada gaboodfallada ay ciidamadooda ka geysanayaan geeska afrika taasoo meesha ka saartay inay noqdaan il lagu kalsoonaan karo oo xog laga qaadan karo inkastoo ay jiraan caddaymo cadcad iyo warbixinno madax bannaan oo ka markhaati kacaya falal dembiyeedyada maraykanku ka geysanayo soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay haddana saliibiyiintu kama zuulin inay si xishood la'aan ah uga been sheegaan gaboodfallada ay ku kacayaan taas oo bannaanka soo dhigtay heerka uu gaarsiisan yahay itaaldarridooda iyo inay waayeen akhlaaqda iyo hufnaanta ayaa lagu yidhi bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qeexday sida ay mar walba tariska maraykanku u inkiraan duqaymaha shacabka waxayna tidhi marka la soo wariyo inay jiraan duqaymo ay dad shacab ah ku waxyeeloobeen waxay saliibiyiinta africom ku soo jawaabaan war saxaafadeed horey loo diyaariyey oo ay ku inkirayaan in dad shacab ah ay wax ku noqdeen howlgallada ay fuliyaan iyagoo ballan qaadaya inay baaritaanno samayn doonaan inkastoo ay sidaas sheeganayaan haddana ma jiro hal baaritaan oo ay sameeyeen saliibiyiintuna waxay sii wadeen inay gantaallada la dhacaan dadka muslimiinta ah ee ku nool soomaaliya iyagoo daadinaya dhiigga dad hor leh oo aan waxba galabsan intaasi kadib bayaanka ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay macluumaad ku saabsan xaaladda dhabta ah ee jirta waxaana lagu yidhi marka laga hadlo xaaladda dhabta ah ee ka jirta dhulka weerarada maraykanku ka geysanayo soomaaliya waxaa loo fuliyaa si aan kala joogsi lahayn ma jiro liis koobaya dembiyada uu ku kacay oo ay ka mid yihiin in carruurta uu ka qafaasho goobaha waxbarashada duqeeyo xarumaha caafimaadka xasuuqo qoysas dhammaystiran islamarkaana uu dilo hooyooyin ubad nuujinaya dhallaanka iyo odayaasha qabaa'ilka iyo jariimooyinka kuwaas la midka ah ee uu kula kacayo muslimiinta intaasi kadib waxaa lasoo bandhigay tirakoob habka boqoleyda ah oo ku aadan duqaymaha maraykanka waana sidan marka loo eego maktabka tirakoobka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan siddeetan iyo laba dhibic toddoba boqolkiiba howlgallada milatari ee uu maraykanku fuliyey soddon iyo afartii bilood ee lasoo dhaafay wuxuu ku beegsaday dad shacab ah oo haba yaraatee aan wax xiriir ah la lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab badi dadka uu ku dilay howlgalladaasi waxa ay ahaayeen dad beeralay ah waxayna tirada guud ee dadka la dilay ka yihiin soddon iyo toddoba boqolkiiba waxaa ku xiga dumarka iyo carruurta oo tiradooda guud noqonaya afar iyo labaatan dhibic hal boqolkiiba halka dadka reer baadiyuhu yihiin koob iyo labaatan dhibic afar boqolkiiba waxaa bayaanka lagu caddeeyey in duqaymaha diyaaradaha daroonista xitaa aanay dadka kale ka soocin kuwa dhimirka looga jira iyo dadka da'da ah iyadoo si cad loo diiwaangeliyey horraantii bishan in duqaymo ka dhacay magaalada jidhib lagu dilay haweenay dhimir kale oo jirtay da'da labaatameeyada halka uu dhaawac daran oo jidhkeedu la doorsoomay uu gaaray ayeeyadeed oo siddeetan sano jir ah sidaba ay duqaymahaasi u sababeen dilal argagax leh waxay kaloo dhaliyeen inay burburaan guryo badan xoolo badanna baaba'aan kuwaas oo joogay goobaha ay duqaymuhu ka dhaceen intaa kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaankan ku soo gudbisay dhambaal diiran oo tacsi ah waxa ayna tidhi ka gadaal duqaymihii uu maraykanku ka geystay gobollada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab tacsi u diraysaa qoysaska ay dadku ka dhinteen waxaana allah naxariista guud iyo tangaarka ah naxariista weydiisanaynaa in dadka dhintay uu shahaadadooda ka aqbalo kuwa dhaawacmayna uu si deg deg ah u caafiyo sabarna ku ilhaamiyo dadkii jeclaa dadkaasi waxaana ku leennahay qoysaska ay dadkooda ku waxyeeloobeen duqaymaha uu maraykanku geysanayo waxaad ogaataan in duqaymahaas idin beegsaday aanay ahayn dhacdooyin kama ah oo ku yimid xoq qaldantay ama habdhaqan milatari oo naadir ah balse ay tahay xamlo abaabulan oo xididaysatay kana turjumaysa nacaybka ku abuuran gaalada ay u qabaan muslimiinta gaar ahaan kuwa doortay inay shareecada islaamka noloshooda ku hagaan allah sarreeye wuxuu yidhi وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay adkaysi iyo dulqaad ka hor muujiyeen ololaha diineed ee lagu soo qaaday iyagoo ku dayanaya muslimiintii hore ee ku noolaa magaaladii rasuulka sala allahu calayhi wasallam sidaa darteedna uu dhiiggooda iyo nafhurkooda noqon doonin mid dayacma allahna uu ka abaalmarin doono magacoodana wuxuu ku waarin doonaa bogoga taariikhda ee dhalaalaya maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa wuxuu yidhi waxaan fursaddan uga faa'iidaysanaynaa in wilaadda wilaayaadka islaamiga ah ku dhiiragelino inay sii labanlaabaan dadaallada ay ugu gurmanayaan dadka wax ku noqda duqaymaha diyaaradaha ee maraykanku ka geysanayo soomaaliya islamarkaana ay la gaaraan adeegyada aasaasiga ah iyo gurmadka degdega ah intii ay awoodaan wuxuu sidoo kale maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka u mahadcelinayaa muslimiinta jooga gudaha iyo dibadda ee la soo xidhiiray maktabka aadna ula falgalay duqaymaha wuxuushnimo ee uu maraykanku geysanayo kuna dhawaaqay inay si dhammaystiran u garab taagan yihiin muslimiinta ku dhibban soomaaliya bayaanka ayaa waxaa fariin loogu diray muslimiinta ku nool soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika waxaana lagu yidhi marka laga hadlo muslimiinta ku nool soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika waxaa lama huraan ah inay dareemaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka kuna qotanta soomaaliya ay ka ballaaran tahay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa dagaal ka dhan ah islaamka iyo qof kasta oo muslim ah ha hubaysnaado ama ha gacan marnaado waxayna u arkaan saliibiyiintu inuu yahay hadaf sharci ah oo ay beegsan karaan sidaas darteed waxaan guud ahaan muslimiinta ugu naseexaynaynaa aragtiday doonaanba ha kala aaminsanaadaane inay isgarab taagaan walaalahooda muslimiinta ee wajahaya duulaan cadowtooyo oo ka dhan ah islaamka muslimiintuna waa inay u midoobaan in soomaaliya ay ka xoreeyaan gumaystaha maraykanka allah sarreeye wuxuu yidhi وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in wakhtiyo fog ay muslimiinta soomaaliya la gaar ahaayeen inay si adag u haystaan islaamka diintooda iyo caqiidadoodana u adeegtaan tan iyo qarniyadii tagayna ay ku astaysnaayeen inay yihiin dad leh gobonnimo iyo sharaf iskana diiday inay u madax raariciyaan gumaystayaasha soo duulay taasina ay tahay sababta keentay inay bartilmaameed u noqdaan ololaha saliibiyadda caalamiga ah marka halkaa la marayo waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iclaamisay digniin waxayna tidhi dhankeeda waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay qaado dhammaan tallaabooyinka lagu ilaalinayo badqabka muslimiinta gumaystahana looga saarayo dhulka muslimiinta iyo inay dadaal ku bixin doonto sidii ay ugu aargudi laheed dadka abriyada ah ee lagu dilay duqaymaha ay geysanayaan diyaaradaha duuliyola-aanta ah ee maraykanka ayna sii wadi doonto dagaalka ka dhanka ah gaalada ilaa ay shareecada islaamka ka taliso guud ahaan caalamka allah wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير maraykankuna waa inuu ogaado in bariga afrika ay joogaan halyeeye ka mid ah ummadda muslimka ah oo la mid ah fursaantii fuliyey duulaannadii ballidoogle iyo mandabay diyaarna u ah islamarkaana u hilowqaba inay naftooda u huraan sidii loo joojin lahaa colaadda uu maraykanku ku hayo ummaddooda loona ilaalin lahaa nolosha iyo karaamada walaalahooda muslimiinta allah ayaana mowlahayna ah isaga ayaanana xifdinaya wuxuuna noo yaboohay inuu libinta naga siin doono gaalada allah wuxuu yidhi إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار bayaanka ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey guusha iyo sharaftu waxay u sugnaatay allaah rasuulkiisa iyo mu'miniinta hase yeeshee kuwa munaafiqiinta ah ma oga arrinkaasi
waxaa nagu soo maqan beesha shiiqaal oo suldaan guud dooratay hase yeeshee iminka cudurka korona ayaa ku fidaya dalka shiinaha waddamada yurub iyo maraykanka markii ugu horeysay maraykanku waxa ay sheegeen in qof uu cudurkaasi ugu dhintay magaalada washington halkaasi oo xaalad deg deg ah la geliyey waxaana baqdin ay la soo darastay dadka ameerikaanka ah haddaba cudurkaasi iyo dawadiisa waxaa ka hadlay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa rasuulillaahi muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacdu faqad qaala allahu subxaanahu watacaala الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما الله سبحانه وتعالى أسقى يا مهضر إلى في الدنيا والآخرة talada asiga ay u sugnaatay oo iskale fi dunya waalaakhira allah subxaanahu wa tacaala asiga ayaa wax walba keligii abuuray wax walba keligii iskale wax walba keligii u taliya adduunyada hadda aan joogno ee aan talansata ku nahay iyo akhradan ku sii socono joogtadaaba allah subxaanahu wa tacaala ayaa iskale marka waxaana xaqa waxaana baatila waxaana saxa waxaana qalada waxaana fiican waxaana xun yaa go-aankeeda leh oo kama dambaysta ah oo aqoon buuxda ku hadlaaya oo ku hadlaaya cadaalad buuxda oo ay tahay ana laga xigan ama aan gadaashiisa laga waramin oo allahu rabbulcaalamiina subxaanahu wa tacaala maxaa yeele asaa wax walba abuuray allahu khaaliqu kuli shay asigaa yaqaana marka alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir waxa maanta la hadalhayo ah cudurka korona korona ay leeyihiin oo qolo walba ay hadalhayso taasaan rabaa inaan ka hadalno insaanku ama dadka annagu aan ka mid nahay waa inuu ogaadaa si buuxda in marka allah subxaanahu wa tacaala uu yahay midka caafimaadka haya cid kale caafimaad ma hayso jirada looma tiiriyo allah subxaanahu wa tacaala waalkhayru kulluhu fii yadayka waasharu laysa ilayk waa tii xadiidka u ahay qur-aankuna waatu ahay biyadika alkhayr fi suurati ali cimraan xadiidkana waalkhayru kuluhu fii yadayk waasharu laysa ilayka hadda marka waxaan rabnaa inaan ka warano xanuunkan dadku beryahan ay cabashada ka muujinayaan dadka waxaa lagu yaqaan oo markay habowsan yihiin dhib markuu ku dhacane afka labadiisa yeerayaan markay caafimaad qabaane inay addoommo ilaahay yihiin maba ogolaba xoraan nahay waa madax bannaan nahay kadaa waaye cidna haysata male waxaan rabnaa samayna wax ka yidha waayaabe markay xanuunsadaanne oo waxa alla inay u noqdaan xataa kuwaanuma yaqaaniin oo yidhaahiin dacawullaha mukhlisiina gaaladii horaa taqiinmaayna kuwaan xataa ma yaqaaniin waxay leeyihiin maxaa u sababa magaciisa la yidhaha xaad lagu daawey karaa intay ka timid sababkiisa fayraskaasuu qaada waxaasay haddaba wadaan fayras iyo waqti badanay ku bixinayan gaalka u imaad muslimka asugu waa kaasoo adduunyana xayaata dayiba u hela maxaa yeele qalbigii u fayaabado cudurka dilaagahay xibintii qalbiga ee cudurka dilaagaahu hadduu ku dhaco jahanamo uu ku gelaayo cudurkaasaa ilaahay ka caafimaadiyey markaasaa jirkii oo dhan u suubaday haddii wax ku dhacana saasuu u sabra gaalka u imaad marka wa amaa man bakhila qofki diiday wixii alla subxaanahu wa tacaala siiye naftii maalka inuu fii sabiililah ku bixiyo ee urur shaydaan noqday wastakhna wixii alla haddaba maaragtay waman bakhila wastakhna wixii alla agtiyiin laka maarmo maalkiisa iyo magaciisa iyo sumcadiisa inay ku filantaa u qaatay kadaba bilxusna kelimatu tawxiidna diiday oo caas ma jiraan yidhi fasanuyasiruhu lilcusra tii culeyska badnaadaan haddaba maaragtay u fudaydinayna wadiiqa culus aa noloshiisa laga dhigo oo berrina jahannamo uu ku gelayo tii hore waxay wadiiqa fudud berrina janna uu gelayo kana waa wadiiqa culus berrina jahannamo uu gelayo maxaa yaele caafimaad darradii ilaahay subxaanahu wa tacaala ou yidhi ruuxan ka caafimaad qabin maal iyo waxba u tari maayaan caafimaad daradaasu qabaa xubintii muhimka ahdo qalbiga ahdo idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbi xubintaasaa jiro dilaaya qabta jiro jahanamo loo gelaayo ah kufrigii iyo shirkigii markaasuu alle wuxuu yihi wa amaa man bakhila xoolihii fii sabiililah uma ogola fii sabiili daaquuti naftii maal ku bixiya waa nimankan hadda aan ka waramayno karoonaha iyo wixii lamida fayraskaas qaaday muslimkii la dirireen xoolihii ayay haddaba ku bixiyeen iyo nafti inay ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ku xira ay la diriraan ilaahay subxaanahu wa tacaala cudurkaasuu ku riday iyo gaalnimadii oo ka horeysa gaalnimada yidhi cumar cudur uma yaqaanine fayraskan iyo waxaanay cudur u yaqaanin oo hiya jirka kaliyay ka fikiraane qalbigii wax cudurkii hay waaba xanuunba uma yaqaaniinba bal kuwii muslimka hadda sheegaha ayaa ayagu waxay leeyihiin sidii gaaladii inay u fikiraan ayay haddaba xaaladooda noqotayo waxay ku leeyihiin dadkaas waa horumareen magaala horumaray ruux alla waayey ee qalbigiisu shida maciisata dankan ku shidan maa haddaba horumarhaya marka ilaahay wuxuu uri subxaanahu wa tacaala adduunkana xanuunkaasuu ku noolaa maciishatan danka aakhirana jahanamo waay jahanamo waayo maalkuna waxba u tari maayo marka dadku inay ogaadaan waaye waxa muslimka iyo gaalada u dhexeeya muslimka haddiiba uu islaamnimadiisu sax tahay oo muslim dhaba uu yahay oo muslimiintu xoog lahaayeen daarul islaam daar layidhaha ay joogi jireen gooniya deegaankooda u ahay gaaladuna daarul kufri daarul xarbi ay joogi jireen ilaa allay kasoo horjeedaan warshe allay diidan yihiin moogtah marka ma jirin waxa la yidhaha in laysla digo meesha muslimku degan yaha gaalka ku nool muslimka uu ku hoos noolaay maahayna tala wax kuma lahayn asugu qorshaha alla ilan waa diidan yaha moogtah gaalkuma uu deganyana muslimka looma ogola inuu kasoo haajiro hadduu meesha ku islaamo oo islaamnimadii ula dhaco inuu usoo haajiro meesha muslimku degan yaho daaru islaam uu soo aaday ahayd makaya madiinaan laga soo ambaqaada taasaa u horaysa ayib marka nabigu sala allahu aley wasalam uu maka ka haajiro uu madiino tegay daaru islaam uu ka dhigay makana markaas daaru kufri ahayd inaad marka fahanta waaye weligood saasay u kala degana jireen gaala waa karantiil karantiil waa ilan cudur dilaayahay qabaan oo ilaahay uusan u dhaafayn ilaahay subxaanah wa tacaala rasusha wuxuu usoo diray cudurkan kufriga iyo shirkiga iyo ridada inay daweeyaanu ugu talagalay yaa ayuha annaasu qad jaaatkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur wa hudan waraxmatu lilmu'miniin maantana maxay samaynayaan qalbiga cudurka ku jiray dadkii daweey lahayay dilahay se waxay leeyihiin waa argaxiso waa eber alla marka wuxuu yihi quluubta waxa wax arki waayo jirada waa waxa laabaha ku jira shimaalu lima fi suduuri macnaha aayadii fi suurati alxaj ku jirtaa fasiriyaysa fa inaa laa tacmal absaaru walakin tacmal quluub alatii fi suduur marka alla wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala fasanuyasiru licusra noloshooda dhammaa iska culuso haddee cudurkaa adduunna ay maciishatan dankan ku nool yihiin aakharane ay jahanamo gelayaan oo jiradaas haddaba aa haysa guud ahaan muslimkii marka dawey lahay oo waradat alambiyaa haddaba ahay oo ambiyadii dhaxlayne waa kuwaa dilay oo kuwa iyaga ku dhex noolaayo de tacbaanka say akhlaaqdoodii usii dilayeen aybaa hadda maaragtay say u galeen arka dashiinoo kale kusoo bilowday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku cuqubeeyey wax badan marka jihaadka marka laga hadlaayo nimankii daweylahayeen ay dilayaan ambiyadii horu dileen waxay haddaba maaragtay haddana dilayaan nimankii daweylahay oo cudurkaas iyo wixii lamid ah oo aanba cudurkaba ka daweylahay kaa jahanamo loo gelayo halka adduunkuna waxba kaa dhimaayo hadde in la sabro ayaa lagu baraa qorshaha alle sida arrintu tahay aa lagu baraa mar walba markaas daryeelkaas iyo howshaas oo dhanaa ku daweyhaysa ajir baad inaad ka helayso oo janno aad leedahay haddaad sabarto ajir baad aad helayso qodox hadday ku mundo haddaa ku sabarto muslim haddaa taaba laakiin gaalku waxuu ku helaya male xanuunna waa dilaa iyo cabaad afka labadiisa u yeeraa wax ka balow badan male berina jahanamo haddana u taal ilan dembi ka baxaya ma jiro waa gaal allou diidan yahay marka qorshihii alla maadaama uu gaashaan ku dhifta allana wuxuu leeyahay waxaad qabatoo dhan hal xabo waxaan jahanamo ahayn ka macaashimaysid marka alla leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayn adinkuna la sugi maysin ilaa labadii wanaaga badnaan midooda maahayn shahaado iyo haddii la waayo sharciga alla laydinku dhaqo iyo maaratay sankiina lacaano laga liso natarabasu bikum waxaan idinla sugaynaa an yusiibakum allahu ilaahay inuu idinku asiibo u idinku qabto bicadaabin min cindihi cadaab alle xaggii ahaaday aw biaydiina ama gacnahana uu idinku cadaabo uu idinku asiiboo mid la dilay iyo mid la qafaalala idinka dhigo ama allaba subxaanahu wa tacaala waxay la dirsay tihiinoo qorshihiisii waa diideene in alla bicadaabin min cindihi uu idinku asiibo hadda bicadaabin min cindihi soo maaha bacdaabahalkan hadda ay maaragtay ka cabaayana leeyihiin maaragtay waana baabi'iyey adduunka dhanna kormeeru ku marow haayaa muslim mujaahidiinta ayaguna sidoo kale waa idin baabiyaan haddaad cudurka diideen maxaa ninka hadduu cudur halisa qabo dawadna diido waa in haddaba kansar waayo la gooyo ma garat inta dawa aqbalaysana waa la daweeyaa waa loo gurmaha oo mujaahidiinta caalamku waa heelan yihiin idinkune waxa waaye waxaa loo sheegayaa amba dhulku haidinla dumo oo dhulgarir ha idinku dhaco amba aidis ha idinku dhaco amba karoona ha idinku dhaco ilaahay ciidamadiisa argaxiso waana lama dhigi karo oo noocaas ilaan waa dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidankiisa ahay insaan ka yaqaanin laakiin ciidamada kale ma yaqaanin wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ciidamada alle alla mooyaane cid kale ma oga marka taasna waa inaan fahanaa dadka u qaxay ee yidhi gargaar inoo hayaanoo horumara ka jira miday ku hayaan waa aragtay dadkii waaweynee dadkii yaryaray kulli waa gaaleeyeen ilaa ma raxima rabuka wixii kaleetana kolley waa qabaan fayraskooda waa hayaanoo gaalnimadii waa ku jirtaaho waxaad halkaysaa niman badanoo halkaa ka yimidoo markaad tidhaahdo diinta islaamku hadda saan waaye akhay wadaadadan wax ma fahamsan uu ku leeyahy wadaadadii kaniisada maa wax fahamsan oo lacag ku siiyaaya dolarka qofka haysta maa wax fahamsan kaneh ma fahamsana miya marka taasna waad aragteen kuwii la deganayna de warkooda badaa waxaa intaas sii dheer waxa hadda ay leeyihiin dowladan idin dhisaynaa oo kontonka dhowrka dowla caalamulislaami ama meesha muslimduwa ka dhisan iyo oo soomaali ka mid tahay waa uun waxaas cuduradaas aidiskaas iyo waxaas ay wadaanoo ilaan dhaqanka gaalnimadii dimuqraadiya iyo kulli oo gaalnimada magaca ay leedaha agtooda ku ah ayaa haddaba maaragtay ay noo wadaan ayagiiyaa un lagu keenaa iyo iyadoo lasoo habeeyay sidii sharoobada lagu soo habeeyaa lagu keenaa ilan faaqidu shay laa yuctii islaamnimo ayaguba ma haystaan moogtahay islaamnimo kuu keenaya gaalnimo le kuu keenayaan marka haddii ad nin doofaar u odan yahaa tiraa waxaan kaa rabaa inaad waxi tarto doofaarkii uun hadduu bato wax kaa siiha ilaan wax kaleba ma qabyi nimankan marka noocaas waaye cudurkaane alla subxaanahu wa tacaala ayaa haddaba qaadi kara alla hadday u towba keena u soo laabtaan cudurkaas weyn haddii alla ka caafimaadiyo midkan ajirayba ka helayaanba ajirayba ka helayaan laakiin waxa hadda dadka ay la maagan yihiinoo ay rabaan cudurkaas weynay rabaan dadka inay usoo gudbiyaan marka in leesqaadsiiyo cudurada maanta loo ololeeyahay leeyahay argagixisada hala qabto macnaheed waxay tahay gaalnimada ama cudurkaas jahanamo lagugelaa jirada jahanam lagugelaa ninkii fahmay ee dadkana uga digaya asaguna ka digtoon ah argaxisaah hala qabto waayo macnuhu marka inshaa allahu tacaala gaalkay ku dambayhaysaa dawaduna in ilaahay looga soo naqdo waaye xadiid oo warinayo alxaakim cabdulahi bni cumar radia allahu canhuma nabiga ka wariyay sala allahu aleyh wasalam alxaakim iyo bayhaqiyaana soo saaray albani raxmatullahi caleyh waa saxiixiyey alxaakim iyo bayhaqi raxmatullahi caleyhimaane kutubtooday ku soo saareen ninkan albanina raxmatullahi caleyh waa saxiixiyey waxaa kamida shan nabiga wuxuu yihi sal sl muhaajiriinow in ilaahay subxaanah wa tacaala ou idinku imtixaano shan ayaan ilaahay idinka mahangeliya saasoo kale xadiis macnihiisu ahay shanta waxaa ka mid ahayd marka lam tadhar faaxishatun fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim alfaqru saboolnimaa ku faafta waalawjaacu alatii lam takun madad fii aslaafihim aladiina madow dadkii hore cudurayna aqoonine waa ku dhex fidaa nimanka marka maanta adduunka ka faadiya liwaadka iyo ninku inuu nin fuulo ee ay gaarsan tahay inay yidhaahdaan maaragtay ninka hadduu shaqo waayo qaab naaqyada loo dhigaa markaasaa naas laga soo saaraa markaasaa waxa laga dhigaa hormuunaad iyo walax in lagu talaalaa naag laga dhigaa markaasaa ganacsiga adduunku ka qaybgalaa kulaha nimanka noocaasa marka in cuduraan la aqaanin ku dhaco wax la yaqaan waayo mar horaa uu ka waramay nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa xadiikaas macnuhu saas waay marka waa waa inaan fahnaa walawjaacu alatii lam takun madad fii aslaafihim aladiina madow xadiika macnuhu saas u ahay lafdigiisa hadda waa kala duwanaa karaa laakiin guud ahaan saas waay awjaacdaas jamcu wajacin waay wajac awjaac waa xanuuno xanuunadaas marka inay ku dhacayaan mar horay ahayd ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax walbou nooga waramay muslimku marka waa hubaysan yahay dhan walba hubkii hadda laga dhigayo kii muuqday oo ahay maaragtay silaaxi muuqdayne hadda uu gacanta la helay kii kale walowba hubaysnaay gaal wuxuu haya male waa wax un ahwaaulbashar iska aho waxba aan macno lahayn laakiin muslimku adduunya aakhara wax walbau ka warhayaa maxaa yeel allihii adduunya aakhara iska lahaya u waramay alla wuxuu yidhi fasanuyasiru lilcusra markuu yidhi wamaa yuqni canhu maaluhu idaa taraadaa maalka ou hadaba meel walbuu gelayo oo waxaanwaana la gaaleeyey waa hadaba ilmiyaana laka qaata dhahaya maalama hageeyey markii horey tegayana nabi moxamed alayhi salatu slam biri ka ahada ana bariyun min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri lmushrikiina waa tou ahay haddana maalkii ah wax walba keena waxay rabaan marka inay gaaladii xoolaheedina cunaan ayna gaaloobeen istaas maa laga yeela gaalku waa hadaba weliba qaab nidaamsanoo dowladaysan ayaa hadaba lagu qaabilay barnaamijka waxaa fuliya waa kuwaas hadda waxaana loo keenoo la raba in gobol walba la geena waa kaa ruux muslim oo markaa iska ilaaliyo hadda waxay rabaan qaarkood inay xagganya ka soo noqdaan inta yimaadaan inta ka jooga waa xaggow farax ka waa laan gabarti aan dhowad looga qaadahaya waa ogeedeen maaragtay xalna laga geeya gabarti marka waas ku mid haddaad intuu soo carartana kuwii loo jooga mida waxay leedahay soomaali dowladda soomaaliyeed ka mas-uula dowladda soomaaliyeed waaba dowlad nimankaasu leeyihiin war ma hayst marka inyaad haddaba maaragtay yaa fahantid ha taageerin ee ka biri noqo muslimka diinta islaamka u halgamayana taageer insha allahu tacaala alla markaas wuxuu yidhi wamaa yuqni canhu maaluhu idaa tarada anaa marka cadaynta issaarooy ina calayna lalhudaa midda kale wa ina lana lalakhirata walula qorshahaas aan qorsheeyo wadiiqooyinkaas ilcusra iyo lilyusra saan u qorsheeya wax ka bedeli kara male adduunya aakhira maxaa yeele wax kale wax male anaa iska leh wa ina lana lalakhirata walula markaasuu yidhi faandartukum naaran talada marka intaas ayaan ku baraarujiyaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada jubbooyinka oo beesha shiiqaale ay ku dooratay suldaanka guud ee beeshaasi ugu horeen waxaan idiin soo gudbin doonnaa xuseen biljan iyo toosow oo ka tirsan nabadoonnada beesha shiiqaal oo kelimaad soo dhoweyn ah ka soo jeediyey goobta lagu qabtay munaasabadda iyagoo ka ballan qaaday inay la shaqayn doonaan suldaanka cusub بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا إذن إلهي أسقناتي أنكني كوب إلهي خيرك وافجي الله نقدقو sidaa u kulun ilaahay baxdigeeda jannada allah noogu kulmiyo wixii khayr ay allah nagu waafajiyo wixii shar allah naga wareejiyo waxaa salaamaynaa ilaahay u bacdigeed khayr ha siiyo oo mahad iska leh walaayada islaamka oo intaan oo bacdigeedba xafladan iyo walaalahan iyo muslimiintan oo idil meeshan saan iskugu soo bixisay oo khayrkan bannaanka noo soo dhigtay oo xafladan suldaankan u dhigtay ayaa ku mahadsan waxaa kaloo mahad iska leh intaan walaal oo islaam oo muslimiin ah oo dalkii iyo daaftiisa ka yimideen oo na soo ajiibeen oo na soo kaabeen oo na soo kabeen iikana waa mahadsan yihiin walaalaha ilaahay bacdigaakaasee saantee soo qaadeen khayr allah ugu bedelo waxaa kaloo dhihi lahaayay aninka markaa nahnay beesha shiikhaaleed suldaankaasi ilaahay abacdina waafajiyey suldaanaa keenna waaye beesha shiikhaaleeda bacdigeeda waa kaas alxamdulilaahi a usoo bannaan bixini waxaa usoo bannaan bixini diinta ilaahiyey waxaa usoo bixini walaalaha muslimiinta oo dalkii iyo daaftiisa wada degan oo jubbooyinka nala degan intaasoo idil inuu noo dhexeeyo soomaalida waxay tiraa luqun lamadeeda garbood uma kala eexeto ninoo u eexdin ay jiraanin ninuu wada bacdi ma ogey ninuu u eexdo aanay jiraanin anukon intaasaa u keenay waxaan rabnaa ilaahay ku kheerka waafajiyo kheerka weyd inuu ilaahay nooga dhigo wax badanaa suldaanna soo maray waa guurguurnay kii saddexaadaa joognaa ummadaa hadda qabaa'ilaho nala deganan xoogaa waxaa umaleehaa koo iyo lama inay joogaan anaka kii saddexaadaa tagni wixii saddexoobane ma afaroobaya umaleehaa kini kii aa sugayn allah ka dhigo oo kheerka waday anakana aa ku qabowno islaamkana nala qabaado islaamkana nala qabaado intaasaa dhihi lahaay warkaygan waa iska yaryahay intaasaa kusoo gabagabaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ولا ليال أمان وسلامنتهين odayaasha salaadiinta culummada dhallinyarada gabdhaha walaalahayna maaragtay xarakatulmujaahidiin dhammaan waa salaaman yihiin inta meel dheer ka timid iyo inta meel dhow ka timidba waa salaaman yihiin salaan kadib maanta waxaan iskugu nimid xafladan aad u qaymaha badan ee maaragtay walaalaha islaamka ay dhigeen beesha sheekhaal una dhigeen walaalahood soomaaliyeed oo muslimka ah ujeeddadeedna ay ahayd xaflad aba doorasho aba maaragtay suldaan lagu doorto intaba dadka iskugu yimid dhammaantood waa soo dhowaynaynaa markaan hore u galo annaga beesha sheekhaal kow aniga ayaa walaayada marka la dhisay soo maray ninka koowaad ninka labaad maadi carab oo ahaay ninka saddexaad waa ninka hadda cali ismaan roorow ayaan rabnaa hadda inaan dooranno intaynana shaqada waa soo marnay afar nin baan nahay oo odayaal ah oo maaragtay hadda ilaa maaragtay hadda joogto oo soo martay shaqadaas soo martay saddex ilaa nabadoon hadda waxaan diyaar u nahay inteenna inaan la shaqayna diyaar baan u nahay sheekhaaloo dhan salaadiinteeda nabadoonadeeda ummadda soomaaliyeed kulli inaan la shaqayna diyaara u nahay waa soo dhowaynaynaa garbihiisaan nahay walaalkeenna weeye aad baan ugu raacsannahay annaga ayaa dhisnay suldaannimadiisana kor baan u qaadi doonnaa insha allah garbihiisaan noqon doonnaa inta islaamana waa inala shaqay doontaa wabilaahi towfiiq hadalka kuma dheeraanaayo wakhtigaa gaaban waa la shaqaynaynaa si islaamnimaha ula shaqaynaynaa si walaalnimaha ula shaqaynaynaa si sheekhaalnimahan ula shaqaynaynaa wax allaale wixii oo tabanayana insha allahu tacaala ilahay baa maaragtay garabkiisa gelaya laakiin garbihiisa anaha annagana insha allahu tacaala wabilahi towfiiq kelimaadkii ayaan ku guda jirnaa ee laga jeediyey xafladda lagu caleema saaraya suldaanka guud ee beesha shiiqaal iminka waxaad ku soo dhowaataan hannaankii ee u dhacday xil wareejinta waxaan idinku soo maqan codka suldaan maaday carab suldaankii hore beesha shiiqaal ee jubbooyinka بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وسلم آه خيارة الإسلام كما يشأس وقلت من بقول كنت ما فرتها قرآنك على ديسة يقول سلام سلام بعد قيد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله من قف يريد الله إلهي خير خير أو لا دون يفقهه وافجها في الدين الدين تاع وافجها الله الدين تو وافجها war diina allana waafajiyey oo galabta intaanu islaam eh intaanu ciroole eh intaanu curdan eh ay u fadhida galabta diin waay waxaa u fadhan ilaahayna waafajiyaa ku mahadina walaayada islaamka ee gogosha sharafta badanne iyo ilaahay idinkiisa juhdiga ay shiikaal kala qayb qaadatay ilaahay ha ugu abaalgudo waa aga mahad celayna waxaan rabnaa maanta waxaan u fadhinaa caleemasaarkii suldaankii cali ruulow arrintiisa beesha suldaankeedii horo suldaankii horo waa aniga wareejinta galabta oo cali roorow suldaan cali cusmaan roorow sadanadii aniga aan haaya asagaa ku wareejiya balagooda anoo raalli ah raalli ah aan ku wareejiye ilaahayna ha ku barakeeyo ilaahayna ha ku barakeeyo intaasaan leeyahay culays badanoo iga dul qaaday ilaahay ha ku ammaansado shiikhaalna waxaa leeyahay cali roorow boorso aa hal geela u geliseen haddii boorso hal geela ku jirta garab lagu qaada karo boorso wallaahi boorso aa hal geela u geliseen wuxuu qaada karay wuxuu damci kara haddii hal geela boorso lagu qaada kara cali roorow hal geela boorso ugu jirto ilaahay garabkiisa ha galo ummadda soomaaliyeed oo walaalaha aan nahay islaamka odayaalka dhaqanka caliyow waxaan ku leeyahay nuuqabada meesha fadhido dhaqanka ka kaasho aqliga ka kaasho walaalnimada ka kaasho wanaagga ka kaasho haddaa shiikaal ku soo hirto goob cidlaha caweehi intaas adaan ku leeyahay insha allahu tacaala anna raalli baan ka ahay walaalkayga kum iyo kunjuura raalli ka ahay ilaahay ha ku barakeeyo allah noo barakeeyo ummadda oo dhaqi doonaa ka mid ahay ummadda oo isgarab taagi doontaa ka mid ahay walaalaha wax la qaban doonaa ka mid ahay balse ilaahay idinkiis waxaa la yidhi soomaalida waxay tiraa ritiga galley ku gubta geel wax waa u sheegaa waxaan u malaynaa ninkii suldaannimo lix sano shan sano toddoba sano siddeed sano haay wax wuu og yahay inay culays tahay iyo inay dhib leedahay wuu og yahay laakiin suldaannimada magaceedu waa qurxan yahay suldaan hebel suldaan maadi carab suldaan dhulkiisii loogu jiidaya cijiyaha murtug maskaxda waa gadoonta eber korkeygo dhammaan waa isdeedeeyey wax kale iska dhaaf ilaahayga ninka culayskaas iga fujiye horta cumrigiisa allah dheereey cumrigiisa allah dheereey cala roorow waxaan ugu bashaareeyaha cumri dheer oo cibaado leh waxaan ugu bashaareeyaha ilaahay idinkiisa nin raaxim ah in ilaahay ka dhigo muslimka in ilaahay la walaaliyo islaamka inuu la walaalo cala roorow islaamka la walaalo muslimka la walaalo muslimka waxaa la yidhi bunyal islaam dhis waayaa la yidhi dadka dhis waay islaamka dhis waay dhis haddii hala laga siiba hala kale la siiba halaha kale waa dhacaya waxaan idin rajaynaa khayr baa noo wada rajeha ilaahay idinkiis walaalaha islaamka maa ku soo kulmeenna ittaqi llaha xaytumaa kunta naftaydii iyo naftiina waxaa idiin dardaarmaa inaa ilaahay ka cabsanno inaa ilaahay ka cabsanno inaa ilaahay ka cabsanno ninkan oo naqiibka eh naqiibka eh waxa waaye dadka nimcada ilaahay siiyey haddaan ku kibirto aan ku kibirna ilaahay waa naga nuqsa ilaahay waa naga nusaamin ya in allaha laa yuxibu in allaha laa yuxibu wuxuu ahayd aayadda qur-aanka inaha laa yuxibu in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim naftooda iyo kaa dooriya maanaa ilahay wuxuu yidhi aniga ma doorihay naftooda ilaa ay ka dooriyaan aayadaha qur-aankana aan qaadanno qur-aanka waa wada taqaaniin dad islaam oo sabir lehna aan noqonno anigana faatixadii ugu kaalmeeya ii duceeya anigana ilaahay idinkana qiibkiina horaan ahaay wuu idila shaqeey jiray idigama tegin idigama tegin weli idigama tegin wixii cuslaada waa idila qabaha inaan idila qabahaay alle waa og waa idila qabaha qalbigaygina waa ku dhiganta islaamka kaalmidiisana baraan ka joogaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mikrofanka ayaa lagu soo dhoweeyey suldaanka cusub ee beesha shiqaal isagoo madasha ka ballan qaaday in beeshiisu uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan rabaa xilka aad ii dhiibteen oo maaragtay aad ii doorateen iima dooranina inaan maaragtay beer falo iima dooranina inaan ari daajiyo iima dooranina inaan maaragtay geel daajiyo waxaad ii doorateen kitaabka allah inaan idinku hogaamiyo iyo sunnaha rasuulka waxaan rabaa oon halkan ka ballan qaadayaa ujeedka aad ii doorateen oo ahay kitaabka allah iyo sunnada rasuulka inaan idinku hogaamiyo inaan idinku hogaamiyo ayaan meeshaan ka ballan qaadayaa waxaan rabaa idinkana wixii aad ii doorateen oo ahayd kitaabka alleh inaan idinku hogaamiyo inaad iga ballan qaadaysiin inaad igu garab gelaysiin ma iga ballan qaadeen allaahu akbar allaahu akbar
allaahu akbar munaasabad intay socotay waxaa kelimad qayim ah ka soo jeediyey sheekh maxamed abuu cabdallah waaliga wilaayada jubbooyinka oo si gaar ah ula dardaarmay beesha iyo suldaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أن أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا بعد حمد الله وحن أمها النقيا أضياشا قناع ستدا ضمان دلن يرضى دمركا بيشا شيخال سوء سنتي حفلدا آتكا وقيمها بضن وحن كلو بعد حمد الله أن أمها النقيا ضمان أضياشا nuqabada wilaayada jubbooyinka oo si hagar la-aana uga soo qayb galay xafladdan aad iyo aadka u qiimaha badan ee socotay labada maalmood shalay iyo maantayba beesha shiikhaal ayaa loo martiqaadan yahay waana uga mahadnaqaynaa juhdiga iyo dadaalka ay qabteen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo waxaan kaloo bacda xamdillaah aan u mahadnaqayaa suldaankii hore ee beesha suldaan maadey oo si sharaf badan wanaagsan waxa weeyaan ixtiraam ku jiro kalsooni iyo niyadsami u wareejiyey xilkii uu beesho u hayay waana suldaankii saddexaad baan u malaynayaa suldaanka hadda la doortay suldaanka cusub waa suldaan cali cusmaan roorow waa suldaan aad iyo aad aan u naqaan waxa uu ka soo baxay dowradii shucarada loo qabtay hadda ka hor heer gobol iyo heer xarakaba dowradii kaloo fuqahada beesha shiikhaal waxa weeyaan loo qabtay ee dhowrka bilood ayuu ku jiray ardadii ugu wanaagsaneed iyo nuqabadii kaalimaha koowaad gasha ayuu ku jiray waa ninaan aad iyo aad u garanayno waxaan leenahay soo dhowow xafladdan iyo wanaaggan iyo khayrkan iyo sida lagu jecel yahay waxa weeyaan aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana ha kula garabgalo xilka aad qaaday intaas kadib waxaan leeyahay dhammaan beesha sheikhaal odayaasheeda iyo dhallinyarada iyo inta waxa weeye waxgarad ka ahba in beesha maantay xafladda iyo qiimaha iyo wanaagga iyo sida ay u doorteen oo run ahaantii la odhan karo waxa weeye xaflad xafladaha kaleo dhan ka duwan xaflad la mida horey looma arag inta xataa waxa weeyaan xoolihii la qalay waxaa laii sheegay ilaa toban neef oo geela iyo boqol wax ku dhowo ariya waa run ahaantii aad iyo aad baad u maamuusteen suldaanka waxa weeyaan waxaan idinka codsanaynaa insha allahu tacala idinkula dardaarmayaa inaad waxa weeyaan aad la garab gashaan xilkiisa oo intaan iyo qabanqaabadan keliya aan looga harin waa suldaankii guud ee beesha shiikhaal ee degta wilaayada jubbooyinka waxaan insha allahu tacaala aan rabnaa in hadda sida aad u soo dhowayseen iyo sida aad waxa weeyaan aad u doorateen inaan garbihiisa aad noqotaan oo balal aad u noqotaan ood duulisaan shaqooyinkiisa aad la fududaysaan meesha aan looga harin saan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed wax lagu yaqaanaa jira waa xiise badan tahay qofka marka hore aad iyo aad baa loo qaadqaadaa markuu xilka qabtana waa laga waa laga siibtaayo hadhowtana waa la eedeeyaa marka waxa weeyaan qofka haddii uusan samayn wax shareecada ka hor imaanaya waxa weeye in shaqadiisa loogu kaalmeeyo ayaa waajib ah in waxa weeyaan aad khayrka iyo wanaagga iyo dhanka wanaagsan oo dhan aad ka egtaan oo aad ugu kaalmaysaan idan garabkiisa ka bixin oo weliba aad u xoolo aruurisaan oo wanaag badan aad u samaysaan ayaan idinku baraarujinaynaa insha allahu tacaala maadaama aad tihiin beesha shiikhaal beel lagu yaqaano wanaag iyo khayr iyo diinjecel ummadda soomaaliyeed waxay idinkugu taqaanaa waxa weeyaan waa wanaag baa idinku taqaanaa ummadda soomaaliyeed oo dhan waxa weeye deeqsinimo wanaag nabad waxaa laydinku yaqaanaa inaad culummo aad tihiin ninkiinna caamiga xataa waxa weeyaan waxaa loo ixtiraamaa sidii nin sheekha oo kale marka maadaama arrintaas aad ku sifowdeen waxaa laydinka rabaa inaad hormuud u noqotaan ummadda saad hadda markii horeba aad hormuudka xagga diinta aad ugu aheedeen haddana hormuud xagga diinta iyo khayrkeeda iyo jihaadka iyo cadowga la dagaalankiisaba iyo salaadiinta iyo suldaanka karaamayntiisa inaad idinkana aad mar labaad iyo mar saddexaad hormuud aad ugu noqotaan ayaan idinku baraarujinaynaa waxaan kaloo odhanayaa odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka iyo dhammaan odayaashoo dhan in ay walaalka soo dhoweeyaan gacmo furan ku soo dhoweeyaan shaqada ay waxa weeyaan la fududeeyaan insha allahu tacaala ay la qaadaan xilka uu qaaday waxaan kaloo insha allahu tacaala aan ku soo gebagabaynayaa ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan waa ummad aad iyo aad u khayr badan waa ummad dhaqan wanaagsan leh waa ummad waxa weeyaan deeqsinimo iyo karaameyn iyo waxa weeyaan hiil iyo hooba leh waxa weeye waa ummad waxa weeyaan karti leh waa ummad waxa weeyaan diidan cadowgeeda marka insha allahu tacaala waxaan dhammaan idinku baraarujinayaa inaad waxa u kacdaan saad cadowga iskaga dhicin lahadeen in la isku kaashto cadowga ilaahay cid u dhaafaya ma laha ninkii ganacsadaha ahaa ee aad taqaaneen ee shirkadda hormuud jilib waxa weye mas-uulka ka ahaa in si xaqdarra ah beertiisa ee jilib duleedkeeda ah in loogu dilay maanta waxaad ogaateen cid ay reebayaan inaysan jirin haldoorkii ummadda inay dilayaan masaakiintii iyo makastii inay dilayaan waxa weye guryihii ay duqaynayaan afar iyo labaatanka sac waxa weye dhibka ay wadaan alxamdu lilah rabbi alcaalamiin laakiin dhibka ay wadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan waa uu baabi'iyey ilaahay subxaanahu wa tacaala baana naga kaafiyey ilaahay baana uga mahadnaqaynaa ummadda reer jilimna way ku ammaanan yihiin sida wanaagsan ay waxa weeye ula sabrayaan walaalahooda mujaahidiinta sida ay waxa weeyaan kartida iyo dadnimada iyo geesinimada iyo waxa weeyaan kartida wanaagsan ay muujinayaan oo markii ay wax dhacaan ay gurmadka iyo dadaalka ay samaynayaan run ahaantii waa mid taariikhda ay qori doonto reer jilib sumuudka iyo waxa weeye kartida iyo dadnimada ay muujinayaan waa mid waxa weeye taariikhdu ay xusi doonto insha allahu tacaala waxaan idinkula dardaarmayaa halkaa ka sii wada cadowgan asagaa tegaya guryaha nagayaanan u faarujin cadowga waxa weeyaan asaga ayaa waxa weeye dhibku uu ku socdaa shidaal ayagu ku socdaa wakhtiga ayagu ku socdaa dhaqaalaha ayagu ku socdaa annagu guryaheennaga ayaan joognaa waana iska dhicinaynaa insha allahu tacaala waana ka argoosanaynaa ilaahay idinkii waxaan insha allahu tacaala aan leeyahay suldaanka cusub ee beesha shiikhaal soo dhowow ku soo dhowow majliska noqobada wilaayada jubbooyinka ku soo dhowow waxa weeye gacmo furan insha allahu tacaala waxaan kuula dardaarmaynaa alla ka cabsi iyo waxa weeyaan diinjaceyl iyo jihaadka inaad ka qayb qaadatid waxaan kugula dardaarmaynaa beesha inaad dacwada iyo diinta iyo khayrka aad gaarsiisid waxaan kugula dardaarmaynaa inaad macaahid iyo waxa walba oo khayrah inaad waxa weeyaan ka dhex samaysid waxaan insha allahu tacaala aan ku odhanaynaa halkaa kaga sii wad wanaaggii iyo khayrkii beesha ka dhex jiray insha allahu tacaala annaguna kaalmo ayaan ku nahay waxaan ku leeyahay mas-uuliyadda aad qaaday waa mid weyn mas-uuliyadna cir iyo dhul ayaa diiday inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waljibaali faabayna an yaxmilnahaa waxay soomaalidu tiraahdaa ammaano cir iyo dhul diiday ammaano weyn baad qaaday ammaanadaasna inaad alla darti u gudatid siday tahay aad uga soo baxdid ayaan kugula dardaarmaynaa insha allahu tacaala sabar iyo dulqaad iyo xilmi aad shaqada ku qabatid maxaa yeelay awal culays badan kuma haysan laakiin maantay waxa weeye culays badan baa ku soo fuulaya maadaama aad mas-uuliyad qaaday soomaalidu waxay ku mahmahdaan in xil qaaday eed qaad eed badan baad qaadaysaa culays badan baa ku qabsanaya waxa weeyaan dhib adigo aadan geysan baad ka shaqaynaysaa xalintiisa marka insha allahu tacaala inaad ku sabartid aad u dulqaadatid habeen iyo maalinba waxa weeyaan cidda wanaaggeeda iyo khayrkeeda inaad ka shaqaysid ayaan kugula dardaarmaynaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaan ku wareejinaynaa suldaanka soo istaag suldaan suldaankan waxaan ku wareejinaynaa raayadii towxiidka ee ku qorneyd laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah raayadii islaamka weeyaan waa raayadii dadka muslimiinta ay lahaayeen insha allahu tacaala taas ayaa noo raaya ah oo noo calan ah waana calankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam allahu akbar suldaanka waxaan kaloo ku wareejinaynaa kitaabkii qur-aanka kariimka ah asagaas ayaana ballan noo ah kaasaan insha allahu tacaala allahu akbar insha allahu tacaala kaasaana insha allah beesha ku dhaqaysaa annagana kaas ayaan ku xukun tagaynaa insha allahu tacaala jazaaka allahu khayran haddana insha allahu tacaala waxaan ku wareejinaynaa qorigaas ak oo aan rabnaa insha allahu tacaala inuu cadowga ilaahay iskaga dhacsho wuxuuna u haystaa waxa weeye cadowga waana dhammaaday dagaalkii qabyaaladda iyo quranka iyo wixii qubka laiskugu qaadan jiray insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu tacaala waxaan kaloo ku wareejinaynaa suldaanka furahaas waa furo cusub waa furihii baabuurkiisa allahu akbar waa furo baabuur baabuur iyo kitaab iyo raayo iyo qori iyo booshkiisa ayaan insha allahu tacala suldaanka lagu wareejiyey allahu akbar allahu akbar
sidii horeyba aan u sheegay waxaan ballan qaadayaa kitaabkaas oo ah kitaabkii allah inaan beesha idooratay oo sheikhaaleed ku hogaamihayo miyayla qaadateen waxaa kale oo lay siiyey qoray akay fodhisaban ah oon cadowga ilaahay aan uga hor tago waxaa kaloo lay siiyey raayada tawxiidka oo calanka maaragtay muslimiinta ah intaasoo dhan waxaan rabaa inaan ku hogaamiyo beesha sheikhaaleed oo iidana iga ballan qaaday inay maaragtay igu waafaqsan yihiin inaan ku hogaamiyo kitaabka allah codadka laga jeediyey munaasabadda aad ayay u badnaayeen habeen dambe ayaannu ku soo gudbin doonnaa barnaamijka dhuuxa insha allah guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caaw waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu